hagaag waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caasho ayaa garabkeyga mudug fadhida haye sida qaalibkaaba laakiin inta badan ibraahimno horta dhinaca midigaan fadhiistaa ma ku talagala mise iska noqotaa
waaba waxaan la yaabanahay aad waa mar walba aan fiiriyo barnaamijkaasi dhinac midig unbaan fadhiya adaa dhinacayga bidix fadhiya midigtaada iska joogto waa tahay warqadda ugu horeysa haddaan soo qabto waxa ay galabta ka timid asxaab fara badan waxaa horta loogu tahniideynayaa mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad waaw waa laisa soo galay dulcad oo reerkeena doo taqaana soo ma ka soco haye iyo waa la yidhi sawsan maxamed cabdalla siciid oo meherkoodu ka dhacay baa la yidhi magaala madaxda dalka canada ee ottawa maalintii sabtiga ay ahayd bishan ay ku beegnayd afar iyo labaatanka bishan may waaba sabtidan waaba maantaba waa tahay waxaa hambalyada diraya aabbaha gabadha baa layidhi maxamed cabdalla siciid hooyada gabadha aamino shariif abuukar walaalkay baa layidhi maxamuud maxamed cabdalla sidoo kale waxaa hambalyo taa lamida diraya baa layidhi shariif xasan shariif axmed shariif xasan shariif cumar shariif xasan waxaa kaloo halkan hambalyadaasi tu lamida ka daraya baa li warqadda aad baa loo soo naashnaashay oo loo soo kala googooyey oo loo soo qaabeeyey aabe injineer maxamed maxamuud cilmi dulcad ayaa kamida dadka tahniyada diraya hadduu i dhegeysanayna ibraahim salaan gaar baan dulcad hawada u marinaya iyo sidoo kale hooyo khayrto shariif calawi oo loo yaqaano ciiltira iyo ikraana dulcad waa ikraam dulcad amiiro dulcad amal dulcad idman dulcad iyo sidoo kale hanad dulcad waa dhammaan ilmo injineer maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo sidoo kale eed sahro iyo cabdiraxmaan cilmi salaad iyo dhammaan reer cilmi salaada nuurre awdiine waxay dhammaantood leeyihiin guri barwaaqo iyo mustaqbal wanaagsan ku gaara aqalgalkiina waa mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo sawsan maxamed cabdalla siciid waxaan idin rajaynaynaa aqalgal soo degdega oo waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cusmaan xaaji ibraahim ugaaska loo yaqaano iyo cusmaan xuseen cali master okey iyo maxamed daahir cabdulle waxay yidhahdeen master faradar iyo xuseen cali shurow xuseen washington iyo cabdishakuur cabdalla cali buracawaale iyo waxay yidhahdeen maxamed abuukar cumar soomaal iyo faaduma xasan nuur fay iyo shamso cali nuur shamis iyo luul maxamed nuur nafto uroon iyo ayaan abuukar maxamed qalanjo iyo ifraax saciid axmed degan iyo sacdiya aadan maxamed sacdiyo simad dhammaan waxa ay joogaan muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan doctoresa aamine maxamed nuur aamine sahra ku magacdheer iyo cabdulaahi xuseen xasan oo arooskooda uu ka dhacay muqdisho gaar ahaana degmada wadajir waxayna leeyihiin arooskooda allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo ubad kheyr qaban oo eeba kala siiya aamiin aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadanah waxaa la yidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo heesaha ee laanta afka soomaaliga ee v o eda daadihiyaashaasi waxay yidhaahdeen waa caashacuud iyo ibraahim xasan daandure baa layidhi waan mid lamida baanu hawada idin soo marnay naatiinin waa idinka guddoonnay bacda salaam baa la yidhi waxaan halkan ka diraya tahaniyad dhalasho dhammaan dadka kale ah waa xildhibaan cabdulqaadir faarax bootaan xildhibaan cabdixakiin macalin daahir iyo cabdilaahi qur-aan jecel baa layidhi waa afhayeenka madaxtooyada puntland baa layidhi iyo xildhibaan xasan xaange maxamuud iyo maxamed cabdisalaan xasan oo loo yaqaano maxamed cadde iyo jaamac maxamed warsame waa jaamac jubba iyo khaalid cabdilaahi yuusuf oo loo yaqaano khaalid weeraro iyo sidoo kale faysal cabdinuur xayir waa faysal hanad iyo deeq cabdi biinanle baa layidhi oo loo yaqaano deeq sare iyo sidoo kale yaxye cabdiweli xirsi cabdulle oo loo yaqaano kaahil iyo axmed cabdulqaadir maxamed oo loo yaqaano garmaqaate iyo sidoo kale cali warsame faarax oo loo yaqaano ali iyo sidoo kale baa ligu dambeyntii maxamuud daahir xasan waxaa tahay dhammaan asxaabtaasi aan soo akhriyo dhan ibraahimow waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan mudane baa layidhi muuse cabdiweli muuse oo loo yaqaano muuse baari maasha allah iyo sidoo kale marwo baa layidhi caasho burhaan cabdul oy gabadhi ugu dhalatay baa la yidhi marka waxaa loo qoray eber afar eber shan marka bisha abriil shanteedii miya mise waa bisha may afarteed ibraahino siday ahaataba waa sanadkan labada kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin weliba saacaddii baa lasoo raaciyey koob iyo tobankii iyo labaatankii barqanimo baa layidhi magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug gabadhaasin waxaa loo bixiyey baa layidhi leylo muuse cabdiweli muuse oo ku magac dheer baa layidhi lagu naanayso leyla khayr waxaan leenahay ba yidhahdeen noqotii dalkeeda diinteeda iyo dadkeeda anfacda aamiin aamin ayaan leenahay dhinacii heesaha waxaan ku bilaabaynaa caashaqu wadaad ma leh walaalowna kuma haro waan waanama yeelo cashoy waa la yaab haddii wadaadka uu qur-aanka uu ku saaro oo la yidhaahdo eh, Qur-aankii baa la tuug saaray.
oo marada lagugu daboolo inaad qabowdaa bay ahayd ayuu maradu kusoo dhexgelaya waayo qur-aanka haddii lagu saaro Bustahu waa kusoo waa dhexgelaya inaad qabowdo ood degto marka waxaa la yidhi Aye, walaalowna malo haddaad tiraa walaalow aniga waa isku wareennay aan meel fadhiisanno iska keydaa wuxuu ku leeyahay guriga kuma deynayo waa gart muxuu rabaa markaas waan waan aan wada galnon isla hadallo maxaa iga rabtaa dadka wuxuu ku leeyahay adiga arki doona
waxaan kale halnaan leenahay miya
aad iyo aad waa waxaan kala waa hadlaa.
micnad ilaahay baanu ka magangalnay laba- waa fanaanada aamin cabdullahi baan u malaynayaa heestani kusoo dhawaada
weligeeda duunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay halooga wahayo waa nin iyo waagi weligeeda duunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayn hora looga wahayo waa nin iyo waagii aniguna wisisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay aniguna wisisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay caashaqu wadaad male wadalowna kuma hadhoy waan waana kala tageen caashaqu wadaad male wadalowna kuma hadhoy waan waana kala tageen waxbahay dabiibina awadka aan isaragne waxbahay dabiibina awadka aan isaragne webibayla sara tegay wadadiina ka aanbaday sida weelda loo shamay biyo looga wabiyaa waanadu idhaaftaa culimada wanaagsani webibayla sara tegay wadadiina ka aanbaday sida weelda loo shamay biyo looga wabiyaa waanadu idhaaftaa culimada wanaagsani ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadda igu wareejaan walbahaarku imaadhigo ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadda igu wareejaan walbahaarku imaadhigo caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhoy waan waana kala tageen caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhoy waan waana ka hariistiyo wadnahayga kala jaray intiyaana waalay codkii macaanaa ee fanaanada aamine cabdulaahi iyo heestii caashiqu wadaad marintaas haddaan kaga gudubno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabbe sheekh xasan sheekh maxamed iyo hooyo aamine macalin maxamed iyo adeer axmed sheekh maxamed iyo waxay yidhaahdeen adeer mukhtaar sheekh maxamed iyo aadan guure afrax iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo maxamed rashiid xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeen nimco guure afrax saygeeda iyo waxay yidhaahdeen carruurtooda iyo nadiifo sheekh xasan maxamed saygeeda iyo carruurtooda iyo faadumo muuse saygeeda iyo carruurtooda iyo eeda maryan maxamed iyo carruurteeda iyo eeda nuurto macalin nuur iyo carruurteeda iyo eeda maryan sheekh maxamed iyo carruurteeda iyo eedo khadiijo sheekh maxamed iyo carruurteeda iyo raxmo nuur saygeeda iyo carruurtooda dhammaan reer sheekh xasan sheekh maxamed waxa ay ku nool yihiin dalka dibaddiisa waxaana ay jecel yihiin in ay halkan tahaniyad ka gaarsiiyaan liibaan sheekh xasan sheekh maxamed iyo waxay yidhahdeen najax daahir maxamed oo dhowaanta ku aqalgalay maraykanka waxaana ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebbe uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin warqadanna waxay ka timid caaqil cabdulqaadir maxamuud maalin ilkacse iyo xaaskiisa doctor xirsi cabdirax waa doctor xirsi cabdikariim miciyow iyo xaaskiisa xaaji maxamed axmed warsame oo loo yaqaano xayrdaac iyo xaaskiisa iyo maxamed cali mire cawke iyo xaaskiisa cabdilaahi warsame oo loo yaqaano looja iyo xaaskiisa siciid maxamed camalow iyo xaaskiisa shariif nuur cabdulle kabad iyo xaaskiisa cabdilaahi sheekh axmed saadiq iyo xaaskiisa mustafa maxamed muuse iyo xaaskiisa cabdilqaadir xirsi rooble oo loo yaqaano sasanta iyo sasanta waa horta lixdan bay soo maaha afka talyaaniga waagaad ku hadli jirta sasanta marka la dhaho waa lixdan sasanta lixdan satantana
satantana waa toddobaatan waaw ibrahim weli afka tala- ashitiraaniga xoogaa waa ya af- afka talaaniga weli waa ku hadashaa Waa ibrahim taataabanaysaa adiga waa laftaada.
tahay cabdulqaadir xirsi roble sasamta iyo xaaskiisa baa layidhi injineer axmed cusmaan cali iyo xaaskiisa iyo eedo calaawi maxamed xaashi qararac diid baa layidhi way ku magac dheer tahay iyo cabdirashiid xirsi rooble iyo xaaskiisa iyo cabdulqaadir kulane gure iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan kulane oo loo yaqaano tukurey iyo xaaskiisa iyo yuusuf sheekh axmed saadiq iyo xaaskiisa waxaa kaloo warqadan ku jira afar qof ugu dambaysa bal aan ku daro waa cabdilaahi yuusuf muuse iyo xaaskiisa iyo duniye guuleed iyo carruurteeda hinda geelle iyo odageeda iyo sidoo kale cibaade maxamed cabdi iyo odageeda dhammaantood waa dhammaan qaraabadan baa layidhi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo sawsan maxamed cabdalla siciid waa tahniidan goordhowda akhriye mar kalena way soo noqotay sabtidan maanta ah ayuu meherkoodu ka dhacay magaalada ottawa ee waddanka canada waxay leeyihiin meherkiina allaha ka dhigo midkii idin horseeda aqalgal waara
waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed boos akabe iyo muuse axmed cali iyo cabdiraxmaan maxamuud bare huruse iyo axmed faarax nuur iyo waxay yidhaahdeen sakriya cabdulcasiis ismaaciil iyo khaalid sheekh mubaarak sheekh xuseen iyo cabdulqaadir cabdifataax maxamed iyo mustafe cabdifataax maxamed iyo cawil faarax xasan iyo xuseen cabdulaahi cabdisahal iyo igraan cabdixakiin xaaji maxamed iyo ugu dambaysta waxay yidhahdeen xayaad xuseen xasan waxayna hambalyo u dirayaan sheekh axmed maxamed samatar iyo cawo jaamac oo wiil ugu dhashay xarunta gobolka cayn buuhoodle waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaa leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya heestaan dhammaanteen ku nasan ibraahim inta ubadka u dhashay inta ismeersatay inta aqal gashay inta isku socotaba hees dhammaantood ka dhexaysa ibraahim hees dadkao dhan ka dhexaysaa hees jiil walba ka dhexaysa dadkao dhanna ka dhexaysa haye waa tahay anaa waxaan soo qabanaya heestaan ku dhegeedu yahay qalbi luula iyo fanaanka la fuulay
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qaali hooyadaiyo umani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadira oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badan qabowdo qalbi lula inaa Hey, ibraahim heestani dadkoo dhan ma ka dhexaysaa mise dad gaar qalbi luula hadda waa heesii hadda heesihii hore iyo dadkii hore iyo see waa caash adiga hadda shuraakada mar walbaa leeyahay hees hore iyo hees dambe mid dad ka dhexaysa ibraahim oo dadkii ka dhexaysa heestan waxaan u f- malaynayaa oon filayaa in dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegeysanaya inay si weyn uga wada heleen inta badan waa tahay caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo yuusuf aadan maxamed qaalib yuusuf sharwac ardo qaalib yuusuf iyo zahro qaalib yuusuf iyo odageeda xasan cali qaasim xaliimo cabdiqaadir soofe iyo odageeda iyo dhammaanba ilmo qaalib yuusuf sharwac oo kala jooga yurub iyo maraykanka waxayna jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba iyo heestanba ah ay u diraan asad xasan sheekh maxamed iyo leyla maxamed qaalib yuusuf oo ku aqalgalay magaalada muqdisho laba iyo labaatankii bishan waxaana ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebbe uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay waa tahay ibraahim bal middan aan haya aan soo qabto warqad aad loo soo tashiilo waxaa igu soo dhacday waagaan qur-aanka looxa ku dhigan jiray markaad rabto inaad aayad deeqsiiso oo qur-aanka aad sii dhammaynayso waa la- Waa tashiilay.
waa tashiilaysaa si aysan laba sadar ama uusan kugu soo harin warqad sidii oo kale loo soo tashiilay waa halkan taalla waa tahay waxaa ugu horeysa hooye xamdi cabdi aadan waxaa ku magac dheer tahay xamdi dhigane abe cabdiweli muuse shire waxau ku magac dheer yahay dhamuuke iyo leylo cabdiweli muuse maxamed cabdiweli muuse maxamuud cabdiweli muuse kaltuun cabdiweli muuse iyo kowthar cabdiweli muuse waxaa kaloo ku jira mukhtaar cabdiweli muuse mustafa cabdiweli muuse kaamil cabdiweli muuse waa dhammaan ilmo cabdiweli muuse waxaa kaloo ku jirta kubro baa ku jirta kifaaxna way ku jirtaa iyo sidoo kale muscab cabdiweli muuse waxaa sidoo kale ku jirta oo lagama soo tegin ayeyda xataa ayeyda haba salaad kooshin iyo caruurteeda iyo hooyo farxiyo cabdi dhigane iyo caruurteeda hooyo deeqo cabdi baanday iyo caruurteeda fadxi cali faadumo cali maryan cali iyo sidoo kale maa'ido cali iyo sidoo kale kaamil cabdi baanday iyo hooyo zaynab siciid diiriyo iyo caruurteeda ayay xaawo aadan xasan iyo caruurteeda iyo fartuun maxamuud muuse waxay ku magac dheer tahay fartuun gamure iyo sidoo kale caruurteeda iyo sidoo kale maxamed nayl awoowe cabdi aadan xasan cabdi dhigane iyo dhammaan ilmo cabdi dhigane oo kala jooga baa layidhi gaalkacyo garowe eyl galaadi labile baa la yiri iyo sidoo kale nairobi kambala suudaan iyo meelo kaloo badan alla maxaa la kala baadayey waxay dhammaan asxaabtaasi intaasoo meelaan soo sheegay kala joogto tahaniyad dhalasho u dirayaan muuse cabdiweli muuse iyo caasho burhaan cadde oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada gaalkacyo waxaa gabadhaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen leyla muuse cabdiweli leyla khayr noqo bay leeyihiin tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aniguna aamiin ayaan raacinaya waa tahay dhambaalkanna waxa uu ku bilowda marka hore dhammaan shaqaalaha voice of america salaan naga guddooma qaybta salaamaha iyo hambalyadan waa salaamaynaa caashucuud iyo daamdure waanu idinka qaadnay dhammaantiin waxaan kala nahabay yidhaahdeen cabdiraxmaan daahir oo jooga hargeysa iyo waxay yidhaahdeen laangare oo isna cafwaan ku magac dheer oo jooga hargeysa iyo cabdulaahi qaaje iyo waxay yidhaahdeen ciid maxamed salaad oo jooga galdugob iyo faarax ismaaciil dhiin iyo dhammaanba dhakhaatiirta cusbitaalka maroodi jeex waxaana aan jecelnahaba yidhaahdeen inaan halkan ka salaano hambalyana aan uga diro axmed naasir xasan faarax diiriye iyo xaaskiisa xaliimo axmed sheekh oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo nolol raaxo badan iyo owlaad kheyr qabta aamiin ayaan leenahay aamiin warqadan ibraahim waxay naga soo gaartay aaba sheekh cali xirsi hooyo faadumo shariif abaaye saynab sheekh cali iyo seegeeda iyo caruurteeda abaaye kowsar baa la yidhi sheekh cali seegeeda maxamed ismaaciil maxamed iyo caruurtooda ruqyo sheekh cali iyo seegeeda ismaaciil sheekh dayib axmed sheekh cali nuuradiin sheekh cali cabdilaahi sheekh cali iyo sidoo kale baa layidhi cabdiraxmaan sheekh cali waxaa kaloo warqadda ku jira khadar shariif axmed iyo asxaar khaalid sheekh baa layidhi iyo ugu dambayntii kifaax haashim xasan dhammaan dadkaasi iyo qaar kaloo badan baa layidhi oo asxaabta iyo ehelka ka mid a waxay halkan tahaniyad aroos oo qiimo badan uga dirayaan baa layidhi lamaanaha iscalafaday ee maxamed sheekh cali oo ku magac dheer maxamed shukri iyo sidoo kale fardowsa suldaan ibraahim oo ku aqalgalay magaalada muqdisho shan iyo tobankii bishan mey ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qaba uu eebbe kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanana oo loogu duceeyey aamiin aamiin oo lagu daray anna aamiin kalaan ku daraya caasho dhambalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo zahre cabdi afrax iyo aabe cali maxamed sibriye iyo ayayo aamino xidig siyaad iyo habaryar taliso aadan sibriye iyo nimco cabdi afrax iyo hidaayo cabdi afrax iyo cambaro maxamed afrax iyo nadiifo xasan afrax iyo dhammaan waxay yidhahdeen reer cabdi afrax iyo reer maxamed sibriye waxayna hambalyo u dirayaan cabdiwaasic iyo waxa ay yidhaahdeen xaawo axmed hilowle xaawo kiin oo dhowaantan meerkood uu ka dhacay magaalada london ee dalka britain waxaana ay leeyihiin meerkiina waxaan eebbe idinkaga baraynaa inuu idin horseedo guur raaxo badan warqadanna haddaan soo qabto warqad aad u gaaban waxaanay ka timid aad uma gaabna laakiin waa tiradan ugu jeclaha inay ka koobnaadaan waraaqahan akhrinayo ama ay u soo dhowaadaan waxaa ugu horeeya maxamed axmed colaad dadkaan leeyahay bal tiri maxamed waa maxamuud axmed colaad iyo hooyo xaybo ismaaciil bowdoole baa la yidhi iyo siyaad cabdulqaadir jaamac iyo haaruun ismaaciil bowdoole iyo cabdi cali xarbi iyo cabdilaahi dubbad sharma arke iyo cabdilaahi cali xarbi iyo sidoo kale cumar cali xarbi iyo xasan cali xarbi iyo dhuuxo ibraahim faarax iyo qoyska reer bowdoole oo dhan baa la yidhi iyo dhammaan reer deer oo dhan dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniid dhalasho u dirayaan sacdiye cali xarbi jaamac iyo cabdilaahi xasan maxamed oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan aan ku jirnay meeye sanadkan laba kun afar iyo tobanka maalintii khamiista baa layidhi waa lasoo qeexay meesha waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin waxaana leenahay bay yidhahdeen maxamed amiin oo soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin sidoo kale bay yidhahdeen bahda v o a soomaaliya idinkuna waxay yidhahdeen usoo duceeya wiilkaasi ducada waa xaggiina marka way soo duceeyeen teena inaan ku darnay rabaan ibraahim bal ugu dar allah ka dhig wiilkaasi kii soo barbaara oo waalidkii anfaca caasha ma dhinacii heesaha lasoo gaaro durbaba heesta kale dhegeystayaashana aad usoo qabanaytiro heesta kale bal gacantaada midig waanu baahane ayga Alla, waa la heesayaa goynaal maanta.
walaal. waa hees Yaa.
cajiiba waa hees cajiiba markaad guurtana nago oo allah caashu waa hees bay ku bannaan fanaanaad ahaan jirtaan u malaynaa Hees sida aad indhaha isugu qabanaysa ayaan bala yaabay ibraano hee, fanaan ma ahaan jirin mana u socdo inaan noqdo laakiin heesaha qaar markaad dhegaysato waxaad muddaa in inay siliinka kula ku- kugula socoto siday kuugu siqaayaan waa heesta gacantaada midig fanaanada codka baxsan sahra axmed jaamac
way gubeeyay gabayo
laantaada midig waan u baahanahay intaas danka gudubno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray daahir maxamed jimcaale iyo yaasiin raage iyo khadiijo maxamed cusmaan iyo cabdi axmed cabdi oo ku magac dheer cabdi dheere iyo cabdifataax maxamed yuusuf iyo zahre maxamed cusmaan iyo cabdiraxmaan maxamed yuusuf dhammaanna waxay hambalyo jecel yihiin in u diraan xaawakiin axmed hilowle iyo waxay yidhahdeen cabdiwaasa cali maxamed oo meherkood uu ka dhacay london waxaana ay leeyihiin meherkiina guur raaxo badan ayaan eebeda kaga baraynaa aniguna aamiin ayaan raacinayaa warqadanna waxaa layidhi waxaa hambalyo dhalasho halkan ka diraya dadka kale ah hee waa hooyo faadume aadan jaamac hooyo sacdiya nuur xirsi aabe jamaal jaamac muuse iyo hooyo ceebla aadan nuur iyo sidoo kale baa layidhi reer maxamuud ciise oo kale ah baa layidhi ayaan maxamuud ciise waa dhammaan ilmo maxamuud ciise waa amaal baa ku jirta maxamed aa ku jira axmed caayisha ciise farxiya iyo maryama cabdulaahi iyo maa'ida iyo muna waa dhammaantood ilmo maxamuud ciise iyo dhammaan reer cabdulaahi nuur oo kale ah baa layidhi cabdulqaadir iyo sidoo kale faadumo iyo sacdiyo iyo cali iyo hibo iyo fardows waa dhammaantood ilmo cabdulaahi nuur waxaanay kala joogaan baa layidhi soomaaliya amerika suudan iyo england waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan aabe maxamed khaliif warsame iyo hooyo khatra maxamuud ciise oo wiil ku dhashay magaalada baa layidhi magaaladan ibrahinow waa magaalaan hore iisoo marin oo wiil lagu dhashay baa layidhi wadanka waa dalka new zealand wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamuud waxaana leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamin caasho warqadda gacanteeda ugu dambaysa waxay naga soo gaartay aabba axmed xaashi siyaad iyo hooyo xalwe axmed siyaad iyo hooyo muraayo aadan shire iyo maxamed axmed xaashi iyo shaafici axmed xaashi firdowsa axmed xaashi iyo xaliimo axmed xaashi iyo aanise axmed xaashi iyo adeer axmed cali cumar iyo adeer maxamed xuseen siyaad iyo adeer cabdisalaan xuseen siyaad iyo cabdinaasir axmed faarax iyo cabdiweli cali salaad iyo xuseen axmed xaashi cabdikariin maxamuud maxamed iyo maxamed cumar ceynte iyo waxay yidhaahdeen khaliifo cabdulaahi cilmi iyo amaal axmed cali iyo ayaan xaashi maxamed iyo ayaan cabdi axmed iyo cali cilmi yuusuf iyo cali maxamuud wehliye iyo leyle maxamuud wehliye iyo sacdiyo maxamuud wehliye iyo deeqo maxamuud wehliye iyo yasmiin bootaan xaashi iyo cawil bootaan xaashi iyo naciimo maxamed sheekh iyo aaniso maxamed cibaar caasho waa igu eeganaysaa maad biyihii la soo gaartid
ibraahinow biyihii ima dhowey qayb ma kaa qabtaa taasaan karaaya waxa ayna jecel yihiin in ay halkan adaa ku dhammaantoodba watay sida ciyaartii qor isku dhiibka halkaasaan soo gaarsiiya kasii qabo markaan dhameeyo maad leedahay waxba kaa qabtaa waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantood hambali u diraan aamino yuusuf cali iyo cabdiraxmaan axmed xaashi oo arooskoodu dhowaan uu qabsoomay waxaana ay leeyihiin ducada xaggiina le waayo caashoy bal duceey intaan biyo kasii raadsanayo ibraahinow biyahanaan kuusoo waday bal ducadan raaci waxaan leenahay arooskiina allah ka dhigo bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano iyo nolol aayatiin wacan duco waad u dhamaysa allahu aqbalo warqadan dhinacay ugu dambaysana ibraahino waxay ka timid daadihiyaasha barnaamijka xiisaha leh caashacuudi ibraahim daandure waan idin salaana baa layidhi waa xali ibraahim xasan garabey daandure waaw annagoo kale ah baa layidhi maxamed yuusuf cali iyo maxamed macalin xasan jaamac iyo xidig yuusuf cali iyo cabdikariin yuusuf cali iyo shariif yuusuf cali iyo axmed shariif cali warsame daahir cali cilmi iyo faarax ciise cali iyo dhammaan baa layidhi ardaydii hore ee fasalka form tree alma'muun waxaan tahaniyad dhalasho oo kal iyo laaba u diraynaa baa layidhi aabe axmed xasan cabdi iyo hooyo faadumo cabdilaahi cilmi oo wiil ugu dhashay degmada baa layidhi guriceel ee gobolka galgaduud wiilkaasina waxaa loogu magacdaray baa layidhi cabdilaahi axmed xasan waxaa layidhi caashucudi daandurey ducada waa xaggiina gaar ahaan baa layidhi macalin daandurey wiilkaa u duceeyo waa u ducaynaynaa waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhiga kii soo barbaara oo waalidkii anfaca ah oo lagu liibaano siday go-aan ku qaateen baan ka helay waxay yidhahdeen labadiinaba soo ducey laakiin daandurey waa inuu soo duceeyaa aad iyo aad waa tahay heesta ugu dambaysa ibraahim oo barnaamijka aan kusoo xirayno noo soo qaba heesta ugu dambaysa casha dhegeystayaasheenna waa jacayl beri ma gooyso biyana kaama maydha waxaan maqli jiray biyo meel godan ay isugu soo shubtaan haye mar kasta oo jacayl laga hadlaayo ama ha la yidhahdo caasha qudaad male waan waana ma yeelo dhinac walboo laga soo maro hadda maxaa la yidhi, birina ma goyso biyana kaama mayran waa kugu dhegan yahay meel laga maro male salaamaad labaatan jeer haddaad soo qubaysato shukumaanku ku gala waa sida maraboogta wixii la dhihi jiroo kale waa tahay islaamaad mukulaafaad heestaasi fanaanka maxamed axmed kuluc ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray iyo saaxiibtii dhinaca midig fadhida caashe ibraahim aadan cashuud intaan mar kala kulmayno dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas gelyo
sawsaw iguba biiraba suumaha balweyaba sowayga baydhi barbarkayga kuma wadi jacayl biriiba gooyso biyo kaaba maydha sowayga baydhi barbarkayga kuma wadi jacayl biriiba gooyso biyo kaama maydha Suu- barashadeydii laba beer cadaadsane saw saw saw barashadeydii laba beer cadaadsane sow kama bogsoonini kuma subraarugu jacayl biri magoyso biyo kama maydha sow kama bogsoonini kuma subraarugu jacayl biri magoyso biyo kama maydha maarqun jacayl biri magoyso biyo kama maya صوبري أريد أنا بل أن النوم كلا سعود جعل بري مقوس بيوكا مميرا بيوكا مميرا Yokama Mamara. Bukan halis sama